xoolaha hadda hoos bay u dhaceen ariga ber hore wuxuu ahaa afar iyo toban saddex iyo toban iyo bar ilaa hataa shan iyo toban baa la gadayey laakiin hadda eertan xaadirkan arigii wuu wada xayilay ilaahay baa barwaaqo u keenay marka afarta dhinac murnu iskaga imaaday ariga hadda alla soo wuxuu marayaa laba iyo toban kow iyo toban iyo bar ilaa toban kun iyo shan boqol buu maraya marka alxamdu ashukri ilaahay baa mahad iskale maadaama dhaqaalaha ka soo baxayo suuqa iyo waxqabadka countiga uu isan lahayn waa dhaliishan lahay waxaan malaynaa suuqan waa suuqa africa oo weyn waxaa ka soo baxaa dhaqaalooyin fara badan qowmiyad fara badan baa isugu imaataa oo soomaali ahayn suuqa waagii hore xoolaha ma aragtay caata ahayn laakiin maanta way buurin yihiin alxamdulilah oo neef caata ee suuq ma joogo neef buurin baa jooga laakiin business ma laha meesha la geynayo iyo loo qalaayay wax business oo ka socdo ma laha xoolaha wax gadanaya wuu yaryi isku socodka xoolaha ee kenya wuu yaryi suuqa hadda aan joognay gaaris waa east africa suuq u weyn marka la fiiriyo hata gaaris kenya ma aha east africa suuqii weyn buu ku jiraa laakiin businesska asaga ka socday maanta kama socdo oo meesha la geynayo ee laga qalay xoolaha laga qalay sidii hore uga socdo oo uga socdo